بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan xijaabu almar'ati almuslima haweenayda muslimadda ah hugeeda ama xijaabka islaamiga ah ee ay qaadanayso يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed ciid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أخواتي في الله waxaa mawduuceena maanta uu yahay xijaabu almar'ati almuslima haweenayda muslimadda ah hugeeda ama xijaabka islaamiga ah ee ay qaadanayso run ahaantii mawduuca xijaabku ma aha mawduuc hadalkiisa iyo muxaadaraadkiisa iyo tadaawulkiisu uu yaryahay oo loo yaraystay waa mawduuc in fara badan laga hadlay hadday khutab tahay hadday muxaadaraad tahay hadday taaliif iyo kutub laga qora ay tahay intaba wa maca dalika kulli baahidaynu u qabno in lagu soo celceliyaa waa taagan tahay oo waaqiceenna iyo mujtamaceenna markaad u fiirsato ma odhan karo waxaynu taagannahay heer si fiican mawduucaas xaqiisii loo siiyey ama u qaatay dhinac kale haddaynu ka eegnana ruuxa muslimka ah ama gabadha muslimadda ihi mar walba waa bixaaja ila tadkiir way u baahan tahay in la xasuusiyo mawduuca ay og tahay ee cilmiga ay u leedahay wadakir faina adikra tanfacu lmu'miniin dhinac kale haddii la eego annisaa adduunyada aynu joogno oo waxyaabaha inta ugu badan lagu fidnoobo ayay ka mid yihiin annisaa walidalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamay shahawaadka dunyawiga ah ee dadka loo qurxiyey wuxuu ugu soo horreysiiyey amru nisaa oo ilaahay waxau yihi jalla sha'nuh zuyina linnaasi xubu shahawaati min alnisa'i walbaniin walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfida ila aakhiri alaaya ashaahid waxaa lau yidhi jalla sha'nuh waxaa dadkii loo qurxiyey shahawaadka jacaylkooda ay jecel yihiin waxyaabaha ay naftu doonaysay shahawaatu nafs ayaa dadka loo qurxiyey shahawaadkaas oo ah dumarkii iyo dunyadii kaleba marka umuurta dunyawiga ah ee dadka loo qurxiyey ee inta badan lagu fidnoobo waxaa loogu soo hormariyey annisaa waayo iftitaanka lagu fidnoobo ayaa ugu badan xaggooda walidalik ayaa dumarku ay yihiin awalu fitnati bani israa'iil waana fitnatu hadihi alumma waa reer banu israa'iil fidnadii ugu horreeyey ku fidnoobeen waana ummadda nebi muxamed fidnadeeda ayay ka mid yihiin waayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fii muslimin min xadiidi abi saciidin alkhudri faataquu dunya waataquu nisa faina awala fitnati bani israa'iila kanat fi nisa adduunyada iska ilaaliya oo ka cabsada dumarkana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya oo ka dhowrsada oo ha ku fidnoobina waayo reer banu israa'iil waxay ku fidnoobeen oo ugu horreeyey wuxuu ahaa annisaa waxaa markaa nabigu sala allahu alayhi wasalam ina dareensiinayaa dumarkana inay yihiin wax lagu fidnoobi karo haddaan laga dhowrsan oo la yska ilaalin waxaa kaluu nabigu yihi salى اllahu عalayhi waslama kama fi صaxiixayn min xadiidi usama ma taraktu bacdii fitnatan adara cala الrijaali min الnisa dabaday kama tegin fitno ragga kaga adayg iyo darar iyo dhib badan fitnada dumarka waxaa kaloo nabigu lahaa salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi min xadiidi abi saciid ما تركت من ناقص ما, ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ما أرق kuwa caqligooda iyo diintoodaba ay nuqsaani ku jirto oo haddana ka bedeli og ninka ragga ee arrinkiisa ku adag ee xaasimka ah waxa weeyaan caqligiisa iyo ra'yigiisa iyo garaadkiisa haddana ka doorin og oo ka bedeli og macnaha nin kastoo raga waxaa ka waxa weeyaan awood badinaya uun oo uu ku fidnoobaya amase bedelaya ra'yigiisa annisa akhawaati fillah idan maadaama khutuurada iyo dhibka xagga dumarka ka iman karaa uu sidaa yahay ayaa waajib ay tahay in fara badan in culayska la saaro huga islaamiga ah ee munaasabka u ah waxa weeyaan haweeneyda mu'minadda ah ukhti lmuslima acdamu ma tamlikuhu lmar'a huwa alcafaaf walkaraama waxa ugu weyn ee hantida kuu ihi ayatuha almuslima waa dhowrsoonaanta iyo karaamada ilaahay ku siiyey ee islaamka dhexdiisa aad ku heshiiyo ciziga aada heshay waayo dib ugu noqon mayno laakiin waxaad garanaysaa taariikhdii jaahiliyada dib haddaad u milicsato xaalatulmar'a kayfa kaana sidee xaaladda haweenku ay ahayd sidee noloshoodu ahayd sidee hantidoodu ahayd waxay ahaayeen kuwo aan xataa loo ogolayn xaqulxayaa inay nolosha xaq u leeyihiin adduunka inay ku noolaadaan iskaba daa inay hanti hesho iska daa inay xuquuq kale hesho bal kaana tudfanu xaya iyadoo nool ayaa xabaalinta loo qodo lagu rogayo ciidda idan yacni haweenaydii sidaa ahayd islaamkaa sharfay oo karaameeyey hantida ugu weyneed haysataana waa dhowrsoonaantaada iyo karaamadaada islaamka ku siiyey فالحفاظ على هذه الكرامة وعلى ذلك العفاف هو الحجاب ilaalinta la ilaashanayo karaamadaas iyo dhowrsoonaantaas waxay ku imanaysaa xijaabka iyo huga islaamigood ilaashato وضyaacu hadihi الكaraama bضyaaci الxijaab وظuhuuri التabaruj karaamadaa iyo dhowrsoonaantaasi inay dayacantoy kaa luntana waxaa kuu sababaya xijaabka islaamiga oo kaa luma ama kaa dayacma iyo tabaruj ood ku dhacdo oo ah inaad quruxdaada iyo maxaasinka maxaasinta ilaahay ku siiyey iyo wanaagaaga aada bannaanka soo dhigto ukhti lmuslima idan waxaa muxaadaradeennu xambaarsan tahay in tabarujka layska ilaaliyo oo ah haweenaydu quruxdeeda inay bannaanka soo dhigto ha noqoto quruxda jidhka oo la kashifoo la faydo ha noqoto maryaha iyo malaabista la qaadanayo oo laftooda ziine iyo qurux loo sameeyo labaduba waa tabaruj oo tabarujku sida jidhkaaga inaad kashifto ay u tahay idhaaru ziina quruxdaadiyo bannaanka aada soo dhigtay ayaa dharka aad qaadanaysaana xataa jilbaab hadduu yahay haddaad ziine iyo qurux u yeesho laftiisu uu noqonayaa nooc min anwaaci tabaruj idan waxa quruxda la yidhaahdo haweenayda waxa la amray inaanay u muujin ajaanibta iyo bannaanka markay u baxayso inaanay muujin ayaa la amray oo ay qariso oo uma bannaana inay waxa weeyaan ziinadeeda bannaanka soo dhigto zawjkaaga iyo ninkaaga xalaasha ah ayaa loogu talagalay ziine iyo qurux ilaahay wuxuu ku siiyey jidh iyo dharba inaad u muujiso laakiinse bannaanka inaad ula baxdo waa lagaa xarimay si aanay fitno u dhicin iyo fasaad ibnu manduur fii lisaan alcarab mujalladka labaad safxada laba boqol iyo toban iyo laba waxa uu yidhi isagoo tacriifinaya tabarujka atabaruju lugatan huwa idhaaru lmar'ati ziinataha wa maxaasinaha lilrijaal wa sharcan kulu ziinatin aw tajamulin taqsudu lmar'atu biidhaarihi an taxliwa fi acyuni lajaanib waxa uu yihi luqa ahaan waa haweenaydu inay muujiso ziinadeeda iyo quruxdeedoo ragga ay u muujiso sharcanna waxaa tabaruj noqon kara qurux kasta iyo isqurxin kasta oo haweenaydu ay uga qastayso ama ay uga jeedo inay indhaha ajaanibta waxa weeyaan ku wanaagsanaato oo la yidhahdo heblaayo way maraysaa ama way qurxoon tahay marka acyunul ajaanib wax kastoo haweenaydu isleedahay markaad baxdo allailaaha ajaanibta agtooda ka noqo mid qurux iyo ziino leh oo ay ajaanibta aragtidooda ku soo jiidanayso waxay noqonaysaa atabaruj ama ha noqoto malaabista iyo dharka ay sidato ama ha noqoto jidhkeeda oo ay kashiftoba ama ay faydo falmar'atu ma'muuratun amran rabbaaniyan bicadami ibdaa'i ziina haweenaydu waxay amran tahay amar rabbaaniya oo min allahi alcasiizi alcaliim uga yimid oo lagu amray inaanay quruxdeeda muujin ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haweenku yay quruxdooda muujin oo aanay daahirin wixii iska muuqda biduuni qasdin walaa tacamud iyagoon u bedheedhin oon ula kicin oon u qasdin wixii iska daahira mooye oo ka daahiri thiyaab waridaa sida malaabista iyo jilbaabkiiba uu muuqdo ama haddii ay wax ka muuqdaan biduuni qasd iyadoon u qasdin yacni wixii caynkaas u daahira mooyaane biduuni qasdin yaanay u qasdin iyagu quruxdoodii iyo ziinadoodii inay muujiyaan waalmar'atu manhiyatun tamaaman can ibdaa'i ziinatiha haweenayda waxa si go-an oo qadci a loogu diiday inay quruxdeeda ay muujiso oy bannaanka ula soo baxdo oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanah walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa yay quruxdooda bannaanka ula soo bixin sidii jaahiliyadii hore ay quruxdooda ula soo banbixi jireen ee caadadii jaahiliyadii hore ay ahayd ilan tabarujku waa idhaaru ziina waa quruxdoo la muujiyo waxa uu yihi cabdiraxmaan naasir asicdi fi tafsiri hadihi alaaya ay laa tukhirna alkhuruuja mutajamilaatin aw mutatayibaat kacaadati ahli ljaahiliyati alula waxa weeye iska ilaaliya inaad soo baxdaan idinkoo isqurxiyey oo iscadriyey oo udgoon iyo wax lamida isticmaalay sidii jaahiliyadii hore dhaqanka u ahayd aladiina laa cilma cindahum walaa diin fakulu hada dafcun lishari wa asbaabih jaahiliyadii hore oon cilmi iyo caqli iyo diin midna aan lahayn waxaana sidaa loo yeelay si loo difaaco oo looga hortago sharka iyo wadooyinkiisa ama asbaabtiisa oo dhan attabaruj daacigii ugu horreeyey dadka ugu baaqay inay cawradooda kashifaan iyo quruxdooda oo bannaanka ay soo dhigaan waa ibliis calayhi lacaa-in ullah qof kasta oo dadka inay xijaabka ka tagaan ugu baaqa ama tabaruj amraana waxa weeye qudwada iyo uswada iyo cidda uu ku dayanayo ee hormoodka wihi ee sunnadiisi iyo waddadiisii u hayaa waa ibliis calayhi min allahi maa yastaxiq ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanuh ya bani aadama laa yaftinanakum ashayطaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhuma libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihima inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ina jacalna shayaaiina awliya liladiina laa yu'minuun ilahay wuxuu yihi subxaanah ya bani aadam ilma nebi aadamow laa yaftinanakum ashayطaan shaydaan yuu idin fidnayn oo halaag idin horseedin kama akraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa sawaatihima sidii labadiinnii waalidba waa aadam iyo xawaa uu jannada uga soo saaray isagoo hugoodiiyo dharkoodii ka siibaya si uu cawradooda u tuso waxa uu idinka arkayaa isaga iyo ciidankiisu meel aydaan ka arkayn oo waa laynagu ibtileeyey inakuma arkayno iyaguse waa ina arkayaan ibliis wa junduh waxaa la yidhi shayaadiinta waxaanu awliye iyo xigto uga dhignay kuwa aan rumaynayn ee gaalada ah oo kuwaasay isku shushubanayaan oo sokeeye iyo xigto u ah ashaahidu min alaaya waxa weeye ibliis waa kii aabaheen aadam iyo ummunaa xawaa siduu geedkii loo diiday laga nahiyey ugu qurxinayay ee kulba dhinac uga joogsanayay ee ugu dhaaranayay nasteex baan idiin ahay wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin waa kii ku guulaystay inay dhandhamiyaan oo geeddii loo diiday ay cunaan dabeed cawradoodii ay kashifanto dabadeed waxa weeyaan caleemihii geedaha jannada ay isku dayaan inay isku asturaan oo isku qariyaan ugu dambayntiina ay sabab u noqotay jannadii iyo meeshii ay ku jireen waxa weeyaan inay arlada iyo dhulka iyo tacabkaas uga soo daadegaan waa cadowga qadiimka ah ee aabbaheen iyo hooyadeen jannada ka soo saaree sababta ugu noqday kaas ayaa waxa weeyaan daaci iyo hormood u ah cid kasta oo dadka tabaruj ugu baaqda inay cawradooda kashifaan xijaabka iyo huga islaamigana ay ka tagaan waxaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam tilmaamay kamaa fii muslimin min xadiidi abi hurayra sinfani min ahli nnaari lam arahuma laba qoloo ahlu naarka ka mid oonan weli arag waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sinfani min ahli nnaari lam arahuma laba qolo oo ahlu naarka ka mid ah oonan weli arag ayaa rasuulku ayaa jira buu yidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaa ka mid ah nisaa'un kaasiyaatun caariyaat mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha latuujadu min masiirati kada wa kada waxa uu nabigu yidhi haween waxa weeyaan waa waxaa ka mid ah haween kaasiyaatun caariyaat wax xidhan oo madharka iyo muuqaalka guud marka la eego dee dhar bay xidhan yihiin haddii la doono la odhanayo beer qarye waana beer muujiye marka waa kaasiyaat kaasiyaatun caariyaat waa kuwo waxa weeyi magac ahaan wa xidhan laakiin caariyaad xaqiiq ahaanna qaaqaawan oo macnaha waxa la ysku raaciyey kaasiyaatun caariyaat ay kaasiyaatun bilismi caariyaatun fi lxaqiiqa iska fadhiista aamusa qof hadduu xanuunsado ma la wada hadlaya fadhiista calaa kullin waa kaasiyaatun bilismi caariyaatun fi lxaqiiqa waa kuwo magac ahaan wa xidhan oo halkaa markay marayaan dee muryo gacan maaha oo dad aan maryo xidhnayn maahae waxbay xidhan yihiin magac ahaan laakiin caariyaatun fi lxaqiiqa dhab ahaan waa qaawan yihiin oo waxa weeye dee maryahay xidhan yihiin waa maryo quruxdoodii iyo jamaalkoodii muujinaya ama laga dhex arkayo ama sifaynayo ku dhegan ama khafiif oo laga dhex arkayo waxau nabigu yidhi markaa maa'ilaatun mumiilaat waa kuwo iyagu xaqa ka leexsan dadkana ka leexinaya iyagu xaqa waa ka leexdeen dadkana waxay u sababayaan in xaqii laga leexdo oo laga baydho laa yadkulna aljannata walaa yajidna riixaha waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuwa noocaasihi jannada geli maayaan urteedana urin maayaan inay galaan iska dhaafe wa ina riixaha latuujadu min masiirati kada wa kada akhawaati fi llah idan atabaruj oo ah quruxda haweenaydu inay muujiso fi lbadani waahiyaabi macan ama midkood waa arrin muxaram ah oo sharcigu u diiday waxa weeyaan almara almuslima haddaba haddii tabarujku muxaram uu yahay fama huwa alwaajib waajibku muxuu yihi waajibku waxa uu yahay alxijaabu sharci huga islaamiga ah sidiisa in loo qaato xijaabka iyo jilbaabka islaamigiihi ma aha mid looga tegay yacni fikirka iyo ra'yiga iyo garashada dadka si ay iyagu u qiyaastaan oo u qiimaystaan hadba wixii u cunameen munaasabku ah wakhtigay joogaan laakiinse sharcigu arrintaas meel cad ayuu dhigay sida cibaadaadka iyo umuurta kaleba loo caddeeyey ayaa xijaabkana loo caddeeyey markaa sida umuurta kalee diinta aanu muran ugu jirin ee waadix uu yahay qof u badrheedhoo qaata iyo qof u badrheedhoo ka taga iyo qof waxa weeyaan dee fudaydiyaba isagoo sita haddana sidii la rabay u qaadan waaya qof walba mawqif uu ka qaataba amrulxijaab waa amar waadixa waxaana idinkaga filan inaad garataan shuruud alxijaab sideedda shardi ee sheekhu alalbani calayhi raxmat ullah kitaabkiisa jilbaab almar'ati almuslima uu ku tilmaamay sideeddaa shardi oo intaad fahamtaan oo xafidaan oo macaanidooda garataan dabadeed aad jidhkiinnii kula soo noqotaan aad ku dabaqdaan intaasunbaa yacni waxa weeyaan idinku filan inuu qofku fahmo xijaabka sharciga ah ee shuruuddii dhammaystirtay iyo ka aan shuruuddii laga wada helin ee naaqiska ah amaba aan xijaaba lagu magacaabi karin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaa la yidhi yaa ayuha annabiy nebi allow nebiga ayaa loo dhawaaqayaa oo nidaha iyo dhawaqaasi ku wajahan yahay waxaa la yidhi nebigii ilaahayow qul liaswaajik waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa waa ummahaatu lmu'minaat ummahaatu lmu'miniin waa hooyooyinkii mu'miniinta oo dhan ee daahiraadka ahaa kuwaasaa la yidhi amarka iyaga ka bilow waayo waa lisharafihinna waa sharafta iyo makaanada ay dadka dheer yihiin ayay munaasab u tahay in iyaga laga bilaabo amar kasta oo khayr ah waxau rabbi yidhi markaa qul liaswaajik waxaad nebi allow haweenkaagii ku tidhaahdaa qul liaswaajika wa banaatik iyo hablahaaga wa nisaa'i almu'miniin iyo mu'miniinta haweenkoodii oo dhan dumarkii mu'miniinta oo dhan yacni markii ooridii nebiga iyo hablihiisii amarka la siiyey la yidhi sii ayaa waxaa lagu xijisiiye wa nisaa'i almu'miniin halkaa waxaa soo gelaya kullu mu'mina haweenay kasta oo mu'minad ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysay baa halkaa soo gelaysa haddii aanad mu'minad ahayn dee ma soo gelaysa laakiin almu'mina halkaasay soo gelaysaa amarkaana sidiisay u qaadanaysaa waayo iimaanka dhabtiihi waa ka aayaadka rabbi inta la rumeeyo lagu dhaqmo ee la camalgeliyo ee maaha oo keliya waan rumeeyo waan ka dhaqaaqay iimaanka xaqiiqada ee dhabtiihi waa kaas qofkii camal uu rogayo marka waxaa la yidhi waxaad haweenkaagi iyo hablahaagi iyo dumarkii mu'miniinta oo dhan ku tidhaahdaa yudniina calayhina min jalaabiibihin korkooda ha ku sii daayaan oo jalaabiibtaa iyo waxa weeyaan xijaabkaa sharciga ah korkoodii ha ku asturaan daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn inay jalaabiibtaa jidhkooda huwiyaan oo ku qariyaan ayaa ugu dhow in la garto inay yihiin haween mu'minaad oo dhowrsoon oo aan wax dhibaato a loo geysan wa kaana allahu gafuuran raxiima ilaahayna subxaanah waxa uu ahaaday kii addoommadiisa u dembi dhaafis badan ee u naxariista oo macnaha qabla nusuuli aayati alxijaab wixii aan aayatu lxijaab ku dhaqmin ama waxa weeyaan aan dee intii aanay soo deginba aan camal la-aan ka dhacday haweenka ilaahay waa ka dhaafaya laakiin bacda nusuuli aayati alxijaab waxa weeyaan haweenay walba waxay amran tahay inay ku dhaqanto haddii kale cuquubo iyo cadaab ayay ku mudanaysa ilaahay markuu amray inay haweenka muslimaadka ah ay jalaabiibtaa qaataan baa ilaahay wuxuu tilmaamay fawaa'idka laga helayo wax ka mida adduunyada intaan aakhiraba la tegin oo ah in haweenayda mu'minadaee jilbaabka sharciga ah xidhan waxa weeyaan dhibaatada fusaaqda iyo kuwa xunxun inay ka nabadgelayso idinka laftiinuna arrintaa marageeda iyo markhaatigeeda waad furaysaan oo waad garan kartaan oo halkaa shaarica yacni kuwa qalbiga ka jiran ee aan hagaagsanayn ee fusaaqda ee fadhiya ee laga yaabo fitno iyo faaxisho inay waddada u fadhiyaan dee gabadh muslimada oo xishoodiiyo xijaab ka muuqda markay soo marto waxaa laga yaabaa af iyo adin midna inaanay ku dhibin laakiin markay soo marto mid quruxdeedii bannaanka soo dhigtay oo u soo badheedhay xumaan af iyo adinkooda midna ka nabadgeli mayso waayo waxay isku qancinayaan qofka noocaasi inay xumaan waxa weeyaan ku tala gashay oo fitno ay u soo diyaar garowday ayay isku qancinayaan ama u fahmayaan markaa waxaa laga yaabaa dhibkooda inaanay ka nabadgelin oo af iyo adinba ay ku dhibaan waxa u yihi cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraya hadihi alaaya alatii tusama aayat alxijaab faamara allahu nabiyahu an ya'mura annisa'a cumuuma wayabda'a bizawjatihi wabanatihi liannahuna aakadu min gayrihin waliana alaamira ligayrihi yanbagii an yabda'a biahlih qabla gayrihim waxau yihi aayadani waa aayadda loo yaqaano aayat alxijaab waxaana ilaahay nabigiisa moxameda amray sala allahu calayhi wasalam inuu haweenka guud ahaan amro gaar ahaanna haweenkiisa iyo hablihiisa uu amro waayo iyagaa kayrkood ka mudan qofka kayrkii amar siinayana waxaa habboon inuu ehelkiisa ka bilaabo kayrkii intaan u gaadhin lianna rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa iimaanka lahow naftiinna iyo ehelkiinaba naar ka badbaadiya oo ehelkaagaa ka mudan intaanad cid kala amrin waxaa markaa la amray an yudnina calayhina min jalaabiibihin inay jalaabiibtooda jidhkooda ay ku soo daayaan oo ku qariyaan wahuna alatii yakuna fawqa ahiyaabi min malxafatin wa khimaarin wa ridaa'in wa naxwi an yuqadiina biha wujuuhahuna wa suduurahun jalaabiibtaasi waa marada waa maryaha ka sarreeya dharka caadiga ee quruxda hoose qariya hadday tahay shalmadii hadday tahay diricii hadday tahay waxa weeyaan khimaarkii madaxa iyo laabta iyo qoorta lagu qarinayey dharkaa hoose ee madax iyo mijabo lagu qariyo malaabistaa hoose ee caadiga ah marada weyn ee ka sii sarraysa ayaa la yidhaha jilbaab oo jilbaabka lama yidhaahdo diricii iyo shalmadii iyo waxa weeyaan masarkii iyo waxyaabihii la midka ahaa ee hoosta laga xidhanayey laguma magacaabo jilbaab laakiin dharkaa caadiga ah marada ka sii sarraysa ee madax iyo mijabo dam lagu siinayo ee wada qarinaya ayaa la yidhaha aljilbaab hada huwa aljilbaab walidalik ayaa culimadu ay in badan tilmaamaan inuu xijaabku yahay waxa qariya min alqarni ila alqadam geeska ilaa gumadda macnaha madaxa laga bilaabo ilaa ciribta halka ugu hooseysa waxa qariyaa jilbaab la yidhaha min alqarni ila alqadam waxa uu rabbi yidhi subxaanah walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihin haweenku yay lugahooda dhulka ku dhufanin si loo ogaado quruxda ay qarinayaan oo haweenkii jaahiliyadee hore waxyaabaha laysku qurxiyo ee dumarka maantu ay gacmaha ku xidhaan ayaa lugahooda ay ku xidhan jireen marka quruxdaa qarsoon si shanqadheeda loo maqla ayaa lugaha dhulka ay ugu dhufan jireen marka ilaahay subxaanah arrinta noocaasa waa u diiday oo waxa uu yidhi yaanay lugahooda dhulka ku dhufan si loo ogaado quruxda ay qarinayaan oo dee waxyaabaha ay lugahooda ku xidheen ay ku qurxiyeen ayaa shanqadhooda la maqlaya aayaddu waxay daliil u tahay oo xijaabkiiyo asturaadda ay daliil uga tahay haddii la diiday in cagaha dhulka lagu dhufto si aan shanqadha waxay xidhan yihiin loo maqal fa min baabi alawlaa waalaxraa waxa ka sii mudan oo kaga sii awlaysan in waxa ay qarinayaan la arkoy muujiyaan oo ama dahabka ay xidhnaayeen ama cidhibtoodii ama lugahoodii yacni in la arko ayaa xaaraantinimada la xaaraantinimeeye ay ka sii daran tahay haddiiba la xaaraantinimeeyo o la diiday inay cagaha dhulka ku dhuftaan si codka un loo maqlo haddii la arko oy makshuuf noqotona maxaad u malaynaysaa waxaa kaloo aayadda laga sii qaataa yacni waxa weeyaan dee lugihii dhulka ha ku dhufan haddii la yidhi in la muujiyo cidhibtii ama kuraamihii lugihii hoose la arkaana iyaduna kasii darana waa xaaraan oo haweenayda lugaheeda hoose iyo ilaa cidhibtu waa cawra ay xaaraan tahay in la arko maantana cidhbaha iyo lugaha iska dhaaf hoose eh waxaa laga yaabaa meelihii ka fidnada iyo fasaadka badnaa ayaa banaanka yaalla oon qarsoonayn wljilbaab huwa almulaa'a alati taltaxifu bihi almar'atu fawqa hiyaabiha sheekhu albanina kitaabkiisa jilbaab lmar'a safxada soddon iyo sideed isna wuxuu yidhi waa marada ama go-a weyn ee haweenaydu ay isku duuduubayso ee ay isku asturayso ee maryaheedii kale ka sarreeya fawqa hiyaabiha mar walba jilbaabku dharka caadigay xidhan tahay waa maradaa kasii sarraynaysa ibnu xasamna waxa uu yidhi واljilbاb fي lغaة الcرب alati khaaطbna bha rasuul الlahi slى الlahu عalayhi وasلم huwa ma غطى جamيiع الجism la bacضh jilbaab marka laga hadlaayo lugada carbeed ee rasuulku inagula hadlay salى الlahu عalayhi wasalam ee qur'aanka iyo sunadu ay kusoo degeen ila qur'aanku wuxuu kusoo degay oo sunadu kusoo degtay bilisaani carabiyi mubiin marka jilbaabku luqada carbeed ee rasuulku inagula hadlay waxaa la yidhaahdaa oo loo yaqaanaa waxa jidhka oo dhan qariya ee badhkii waxa qariya ma aha oo haddii jidhkaagii badhbanaan yahoonu wada wada qarinayn ama aanu wada asturayn tin iyo cidhib madax iyo mijo noqon maayo jilbaabkii sharciga ahaa ee la amray haweenaydu inay qaadato yudnina calayhina min jalaabiibihin xadiidka fi sunani abi daawuud min xadiidi umi salma radia allahu canha waxay lahayd lama nazalat hadihi laaya yudnina calayhina min jalaabiibihin aayaddan aayat lxijaab ee yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika ilaa aakhiriha markay soo degtay umu salama waxay tidhi kharaja nisaau lansaar kaana calaa ru'uusihina alghirbaan min asakiina wa calayhina aksiyatun suudun yalbasnaha waxay tidhi markay aayaddaa aayat lxijaab ee fii suurati alaxzaab ay soo degtay haweenkii ansaareed waa soo baxeen iyadoo aad mooddo madaxa tukayaal inay kaga taagan yihiin xasiloonaanta aanay isdhaqaajinayn walidaalika asturnaanta haweeneyda muslimadda ah waxaa ka kow ah sakiinada iyo xishoodka iyo xayaha socodkeeda ka muuqda aayaddii qur-aanka ahayd maxay ahayd wa ja'ad ixdaahumaa tamshi cala istixyaa oo socodka laftiisa mid xishood iyo mid edabdarraa kala yeelanaya oo yacni isqaadqaadka iyo isjajabintu marada jilbaabkay doonta ha xidhnaatee waa muxaram oo haweenayda xataa socodkeedu la mid maaha socodka kuwa faasiqaadka ah marka haweenkii ansaareed waxay soo baxeen iyadood mooddo madaxa tuka inuu kaga taagan yahay sakiinada iyo xasiloonaanta ku dheehan darteed iyagoo xidhan maryo madow iyagoo xidhan oo macnaha jalaabiibta ay xidheenay huwadeen ay yihiin midabka madowga walidaalika midabka madow waa mufadal marka la eego xagga ka fogaanshaha waxa weeyaan fitnada iyo dadka ajaanibta aragtidooda inay soo jiidato laakiin waajib ma aha waa mufadal oo way fiican tahay waayo sawaadku wuxuu ka fog yahay min alfitna waxaanuu ka dheer yahay quruxda gabadha loo diiday la yidhi walaa yubdiina ziinatahun laakiin inuu jilbaabku madow ahaado ma aha shardi waajibna ma aha waxaa muhiimku yahay uun midabkuu doona ha noqdee inaanu noqon ziinatan fii nafsi laftiisa mid quruxu ah oo soo jiidanaya ajaanibta inaanu noqon weeyi ibnu kathiir waxa uu ka soo naqliyey cabdillaahi bn mascuud oo min aclami asaxaaba bitafsiir ahaa kii lahaa ma min aaya ilaa wa aclam ayna nazlad wa mataa nazlad wa fima nazlad wuxuu lahaa jilbaabka markuu sharxayey saxaabigaa weyn ee jaliilkaihi waljilbaabu huwa aridaa fawqa alkhimaar khimaarkaa madaxa iyo qoorta iyo intaa lagu asturaayo yacni marada ka sii sarraysa ayaa jilbaab la yidhaah halkaa waxaynu ka fahamnay horta jilbaab marka laga hadlaayo jilbaab inaanu ahayn maro kaste maro kaste inaanu noqonayne uu yahay maradaa weyn ee dharka caadiga ah ka sarraynaysa waxaa kaloo sii caddaynaya jilbaabku inuu kaa yahay aayadda alla uu yidhi والqwاcd mن النsاء اlati la yrjuna نikaxا falaysa عlayhina جuناx an yضcna ثiyaabahn غayra mتbarjaat bziinة وan ystacfifna khayr lahn wاllah waasع عalim ilahay wuxuu yihi subxaanه haweenkii guurka ka fadhiistay een rajo ka qabin guur laa tshtahi wala tushtaha ma doonaysa lamana doonayo manaha ragna wuu ka quustay oo rajo guur kama qabo iyaduna rajo guur kama qabto oo waa ka fadhiisatay haweenka xaddigaa ama marxaladaa gaadhay ilaahay waxau yihi min raxmatihi bicibaadih falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun dushooda dembi kama saara inay maryahooda ama dharkaa iska dhigaan hayra mutabarijaatin biziina ay hayra mudhiraatin biziina iyagoon qurux muujinayn wa an yastacfifna khayrun lahun inay se dhowrsoonaadaan oo jilbaabkooda iska sitaan ayaa u khayr badan siyaabka waxaa loo jeedaa jilbaabkii sare ayaa laga fudaydiyey oo falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun marka horeba dharkan hoose mooye jilbaabba haddaanay xidhnayn dee waxay iska dhigaysa laga fudaydiya waa maxay ila isqaawi lo odhan maayo marka qofkii yacni maryaha ama dharka hoose caadiga ah uu jilbaabkaa weyni uga sarreeyey ayaa maradii sare ee dharkaasoo dhan ka sarraysay ayaa haweenku da-daa markay gaadhaan laga fudaydiyo o la yidhi falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun waxay daliil u tahay jilbaabku in markaa dharkan caadiga aanu ahayne maro ka sarraysa oo ka culus u yahay oo waxa weeyaan jidhkeedii oo dhan iyo marooyinkaas oo dhan sii wada qarinaysa oo asturaysa inuu yahay laakiin waxaa shardi loogu xidhay hayra mutabarijaatin biziina oo islaanta lafteedu dee inay waxa weeyaan cadar iyo udgoon iyo dhaldhalaal iyo wax lamid a ay isku samayso ziine iyo qurux ay muujiso iyada lafteeda waa loo diiday waayo likulli saaqidatin lahaa laaqita wax kastaba yacni waxa weeyaan dhib ama fidno ma waayo marka iyada lafteedii baa loo shardiya hayra mutabarijaatin biziina haddii kale muxaram bay ku dhacaysa wa an yastacfifna khayrun lahun inay iskaba dhowrsoonaadaan oo xataa islaamuhu ay jibaabkooda iska sitaan ayaaba u khayr badan caasim alaxwal waxaa laga wariyey inuu yidhi kunaa nadkhulu calaa xabsa binti siriin waxaanu usoo geli jiray xabsa binti siriin waqad jacalat iljilbaaba haakada watanaqabat bih iyadoo jilbaabkii dam isku soo siisay madax iyo mijaba oo ilaa wejiga ku qarisay fanaqulu laha raximaki illaah qala lahu tacala walqawaacidu min annisaai allati laa yarjuna nikaaxa falaysa calayhina junaxun an yadacna hiyaabahun gayra mutabarijaatin biziina huwa aljilbaab wuxuu yihi waxaanu ku odhan jiray ilaahay ku naxariistee ilaahay waa kaa fudaydiyey intaanu aayadan u sheegno oo jilbaabku adiga maanta waajibkuguma aha fataqulu lana wa ayu shayin bacda dalik wuxuu yidhi markaa waxay nagu odhan jirtay aayadda dhammaystira maxaa ka dambeeya markaasaanu odhan jiray wa an yastacfifna khayrun lahun fataqulu huwa ihbaatu ljilbaab markaasay odhan jirtay haddaba isticfaafka rabbi tilmaamay waa jilbaabka in la sito waana sida khayr badan taasaan ku dhaqmayaa oo waa sidanaya a yacni waxa weeyaan dumarkii dumar ahaa ee iimaanku uu qanjaha joogay aada iyo aad u iimaanka iyo islaamnimada badnaa kuwa noocaasay ahaayeene xataa iyadoo laga fudaydiyey haddana aan ogolayn inay waxa weeyaan ay iska dhigaan innakana waxaa laga yaabaa shabadaheenna iyo hablaheenna in loogu taag waayo madaxaaga iyo mijahaagaba qari oo jidhkaaga wada astur in loogu taag waayo walaalayaal ee waxaad moodaa iyadoo xaggii hore aynu ka soo habsaanay in waxa weeyaan muhiimkii muxaadarada inakoon gelin waktigii dhammaaday walow ta'ahurkeennii hore sabab ha u noqdee marka calaa kullin waxaan intaa kaga baxayaa xurmada tabarujku uu muxaram yahay iyo waajibnimada jilbaabka sharciga in la qaato ay waajib tahay waxaase loo baahan yahay in la ogaado maa hiya shuruud lxijaab marka waxaan samaynayaa iyadoo sharax aynaan ka gaadhsiinayn inaan si sariic oo deg dega uun u tiriyo shuruud alxijaab taasun baynu samaynaynaa shardiga koobaad ee min shuruud alxijaab isticaabu jamiici albadan jidhka oo dhan waa inuu koobsaduu caam yeelo jidhkaagu siduu u dhan yahay waxa weeyaan saynu tilmaami doonno wejiga iyo labada kaf alwajhu waalkafaan waa maxalu khilaaf bayna alculamaa labadoodana ma waajib baa in la qariyo mise waa laga soo reebayaa ilaa maa dahara minha waa maxalu khilaaf iyadoo waxa weeyaan a'imo fara badan iyagoo adillo badan cuskanayaan ay rajaxeen inay waajib tahay haweenaydu wejigeedana inay qariso maadaama uu yahay maxalulfitna oo haddii la yidhi cidhibtii baa cawre ee qari dee min baabi alawlaa waalaxraa halkii quruxdeeda iyo jamaalkeedu ku jiray in la yidhaa qari oo ibnu cuthaymiin iyo cabdulmuxsin alcabaad iyo hayruhum waxay tilmaameen inaanay suurtagal ka ahayn sharciga xakiimka ah in cidhibtii aqalu fitna fitnadeedu ay yarayd la waajibiyo qarinteeda wejigii maxalulfitna ahaana la rukseeyo banayntiisa arrin aan ka suurtoobayn weeyaan bay yidhahdeen xikmatu axkami alxaakimiin marka isticaabu jamiici albadan iyadoo masale fiqi ah oo qofka yacni qowlka kale ku qancana aan lagu ceebeynayn laakiin ay tahay un qofku inuu diintiisa u xalaal miirto oo sida daliilka u dhow uu ku dhaqmo haddana bal haba joogaan alwajhu waalkafaane intii kale horta ma ka soo baxnay laysku waafaqsanaa xaqiiqadu waxay tahay in intii kaleba ay baylaacsan tahay intaan weji iyo laba kafba aan la soo gaadhin marka calaa kullin isticaabu jamiici albadan waa jilbaabku jidhka oo dhan inuu wada caam yeelo asturaad marka laga hadlayana cawradu waa anlaa takuuna makshuufatan walaa mawsuufa waa inaanay kashifnayn oo jidhku aanu muuqan sidoo kale aanay sifaysnayn oo xajmigeedii iyo qaabkeedii maradu aanay tilmaamayn ilaahay waxau yihi markaa walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha yay haweenku quruxdoodii muujin ibnu kathiir fi tafsiiri wuxuu yihi laa yudhirna shaya min aziina lilajanib yani shay ziinadooda ka mida ajaanibtayay u muujin ilaa maa laa yumkinu ikhfaa'uhu karidaa'i wahiyaab waxaan la qarin karayn mooyaane sida maryaha iyo jalaabiibtaa muuqda kama qaala ibnu mascuud bacd culamaana waxay ku fasireen ila alwajh walkafayn cabdiraxmaan naasir asicdina waxa uu yihi kathiyaabi aljamiila walxuliy wa jamiicu lbadani kulluhu min aziina sida dharka qurxoon iyo dahabkiiyo waxyaabihii laysku qurxinaayey inaanay muujin jidhkeedii oo dhammina waa min aziina oo inay muujiso looma ogola ayaa u yidhi waxaa xaqiiqaa oon tilmaamaya iimaanka gabadha muslimadda ah waxaa ka mid ah aayaadkaa ay rumaysay suuratu nuur iyo suuratu laxzaab inay dhaqankeeda la timaado haddii kale iimaankeeda dhaawacan haweenba usoo galay min bani tamiim calaa caaisha radia allahu canha calayhina hiyaabun riqaaq dhar yani waxa weeyaan jiljilicsan oo khafiifa xidhan fa qaalat caaisha caaisha waxay ku tidhi sida ibnu kathiir tafsiirkiisa uu qisadaa kusoo naqliyey in kuntunna mu'minaatin falaysa hada bilibaasi lmu'minaat haddaad mu'minaat tihiin dharkani dharkii mu'minaadka maaha ilaamri wa nisaa'i lmu'miniin wain kuntunna gayra mu'minaatin fatamatacna bih haddaydaan se mu'minaad ahayn isaga raaxaysta waa maalmo adduunyadii waxaa kaloo ibnu kathiir soo naqliyay qiso kaloo ah waxa weeyaan udkhilat imra'atun caruus calaa caaisha radia allahu canha haweeney caruusada ayaa caaisha loo soo geliyey wa calayha khimaarun qibtiyun mucasfar falamaa ra'athaa qaalat lam tu'min bisuurati nnuuri imra'atun talbasu haada iyadoo maryaha khafiifkaee mulawankee la qurxiyey xidhan ayaa loo soo geliyey waxay ku tidhi markay aragtay walle suuratu nuur may rumayn haweeney waxaan xidhatay waxaan uga socdaa dee suuratu nuur iyo suuratulaxzaab toona iimaankii la rabee kaamilka ah may rumayn haweeney hadh iyo habeen iyadoo lagu dul akriyayo aayaadka iyo axaadiistii xijaabka haddana xijaabkeedii hagaajin la oo xijaabkeedii ay wuxuunu ka dhiman yihi waayo dhibkayna haysta maxaynu ku gaadhi dadka aan xijaabka qaadan kuwa sita ayaan inta badan nuqsaani ka dhammaan waxaa arrintaas shaahid u ah isticaabu jamiici lbadan xadiidka imaamu tirmidi sunantiisa kusoo saaray oo cabdillahi bni cumarna uu warinayo inuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam man jara thawbahu khuyalaa'an lam yandur illahu ilayhi yowma alqiyaama faqaalat umu salama fakayfa tasnacu nnisaa'u biduyuulihin qaala yurkiinahu shibra fqaalat idan tankashifu aqdaamuhun qaala fayurkinahu diraaca walaa yazidna calayh waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam qofka maradiisa dhulka kibir u jiida ilaahay il naxariisla kuma soo ego yowma alqiyaama markaasaa umu salama tidhi oo haweenku faraqan ay dhulka jiidayaan iyo jalaabiibtan maxay ku samaynayaan markaasuu yidhi taako ayay hoos u dhigayaan markaasay tidhi haddii rasuul allahu haddii taako hoos loo dhigo cirbihii ayaa muuqanaya oo la arkaya waxau ihi markaa xusul ama dhudhun ayay hoos u dhigayaan oo ka kordhin maayaan mubaarak fuurina tuxfat laxwadi sharxu jaamici tirmidi siduu ku tilmaamay mujalladka shanaad safxada saddex boqol soddon iyo laba halka irkhaaga ama siidaynta laga bilaabayaa waa min nisfi saaqayn waa labada kub barhtankooda oo waxaad ku garan kartaa kubka barhtankiisa taakada markaad ka qaado dee kuraamaha ayuu gaadhayaa ama ku dhowaanayaa markaa cidhbihii ama lagii hoose waa muuqanaya laakiin xusulka markaa halkaa laga qaado jilbaabkii intuu lugihii qariyay ayaa qadar xataa dhulkii jiitamaana uu soo hadhaya laakiin waxaa isweydiin leh haweeneyda muslimadda ah ee maanta sidii umu salame xijaabkeeda dhulka jiidaysaa waa tee man yacni intaan lagaba hadlin kuwa aan xijaaban kuwii xijaabtay ayaa laysku haystaa xijaabkoodu inuu noqdo kii sharciga ah ee umu salama waayo run ahaantii iyadoo nuqsaantu meelo badan kaga jirto waxaad moodaa laguhuna inaan iyada xijaabkooda layna amrinba oo in fara badan waxa weeyaan waa layska gaabsaday wax u fadwoodayna la garan maayo haddaanu shaydaan ahayn waayo labada lugood in la qariyaa waa waajib waana cawro waad arkaysaa nusuusta iyo aayaadka iyo axaadiis marka aduu maradaa doonto ka talo xijaabkaagu noocuu doono ha noqdo anagu kuwa asta yani astaan mucayana ama mid gaara ka odhan mayno kaa gaarkuun xidho kaasay suuratulaxzaab sheegtee bal laakiin aduu naftaada u taliyo waxaad ka fakertaa sidaad madax iyo mijabo u qarin lahayd waxaanad ogaataa inta lugahaagu bannaan yihiin jilbaabkaagu kii umu salame inaanu ahayn kii nebigu sheegayna inaanu ahayn waayo nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidka kale ee saxiixa ee sheikhu lalbani fi saxiixi sunani abi daawuud kusoo saaray haweeney ayaa umu salama waxay weydiisay ini imra'atun utiilu daylii wa amshi fi lmakani alqadir waxay tidhi umu salamaay waxaan ay haweenay faraqeeda dheerayso oo dee faraqii jilbaabkaygu dhulkuu jiitamaya markaa dee meelaha wasakdiya uskagana waan maraa markaasay tihi umu salama rasuulku wuxuu yihi yutahiruhu maa bacdah waxaa daahirinaya waxa ka dambeeya meel wasakha haddaad marto meel daahiriisoo kuma xigto sida kabahaba loo yidhi ila in lagu tukadaa waa sunna eh marka ay suuroobayso ee dhib ka weyn aanu ka dhalanayn waayo dadka qaarkood waxaa isaga khaldama sunnaha nebiga in la fuliyo waa arrin aada iyo aada u habboon laakiin adoo sunno raadinaya haddaad waajib ka tagto ama mafsado ka weyna ay ka dhalato sharcigu markaa wuxuu ku amrayaa inaad mafsadadaa iyo waajibka aad ka tegaysa aada ilaaliso oo aanad sunno dhaqankeedu waajib u dayicin laakiin markay suuroobayso waxa weeyaan dee kabaha in lagu tukadaa waa shay sunno ah maxaa layna amray ma soo maydha may waxaa lagu yidhi kabahaaga eego haddaad wasaq ku aragto carada un ciidun sidaa u mari kadibna iskaga tuko marka nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi yutahiruhu maa bacda maradu meel nadiifa soo mari mayso taasaa tahaaro u ah calaa kulli waxaan idin leeyahay ayatuha almuslimaat haweenkii muslimaadka ahaayo waxaad ku dadaashaan jilbaabkiinu inuu noqdo kii saxaabada inuu noqdo kii ilaah iyo rasuulkiisa ay raallida ka ahaayeen shardiga labaad anlaa yakuna ziinatan fi nafsi inaanu jilbaabku isagu naf ahaantiisa quruxu ahayn waynu akrinayna una waa dhaafayna walaa yubdiina ziinatahun shardiga saddexaad an yakuna safiiqan gayra shafaaf inuu inaanu ahaa inuu ahaado mid qara leh oon khafiif la iska dhex arkaya ahayn haddii kale dee nisaaun kaasiyaatun caariyaat ayaad ku dhacaysa an yakuna fadfaadan gayra dayiq inuu noqdo mid ballaadhan oo haweeneyda ka waasacsan oon cidhiidhi ahayn haya hadduu jilbaabkaagii dhajis noqdo meel waloo mafaatintii jidhkaaga kamida ku dhegan oo la arkaayo qaabkiisii iyo quruxdiisii dee waxba maad xijaaban mana aha kii sharciga ahaa nabigu sala allahu alayhi wasalam usama ibnu zayd xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu kusoo saaray can usama markii uu waxa weeyaan siiye usama maro masri oo marooyinka ree masar ay xidhaan oo khafiif ah ayuu u hadiyeeyo dixyatulkalbi uu markii hore u keenay nebiga markaasuu nebigu weydiiyey usaamo warmeede maradii aan ku siiyey suu yidhi haweenaydeydii baan siiyey markaasuu ku yidhi murha faltajcal tax baabku noqon ayuu imra'at tamarad calaa qawmi hiya zaniya allaa yushbiha libaas الrijaal عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة لبسة الرجل waxau rasuulku nacdalay waxa weeye ninka u xidhanaya qaabka dumarka oo kale ama dumarka u labisanaya qaabka ragga oo kale libsadu waa hay-ada iyo kayfiyada ficladu allaa yushbiha libaas alkaafiraat inaanu haweenka kaafiraadkaa dharkooda shabihin jilbaabkaagu waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi waman tashabaha biqawmin fahuwa minhum allaa yakuna libaasa shuhra inaanu noqon maro ay haweeneyda muslimadii dadka dhexdoosa dadka dhexdooda bayna annaas ay ku soo caan baxayso oo yacni loo soo hanqaltaagayo ama faraha lagu fiiqayo macnaha maro dadka dhexdoodii ay kaga soo caan baxayso oo ka duwan waxa dadku ay xidhaan ilan beled kastaa caado iyo curfiguu leeyahy ka duwan shuhradaasi lababa way noqotaa oo imaa bidica aw birifca hoosayn ama sarrayn oo ama maro ka sarreeya mustawaha ama dadku waxay xidhaan oo waxa weeyaan hariibku agtoodaoo laisweydiinayo farta lagu fiiqayo ama wax liitoo hooseeyo oo cidi aanay xidhan zuhdi iyo dayaano waxay doontaha ka doontee marka ama ha ku caanbaxdo hoosayn iyo liidasho ama sarrayn iyo rifco wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu llahu thawba madallatin yawma alqiyaama uma ulhiba fiihi naara rajahu abu daawud bn maaja can cabdillahi bni cumar qofka adduunyada ku xidhan maro uu dadka dhexdooda ku soo caanbaxayuu kaga soocan yahi waxa ilaahay maalinta qiyaamahu wiyaa uu xidhaa maro uu ku dulloobo dabeed naar baa lagu holciyaa ciyaadan billah sheekhulislaamna wuxuu lahaa calayhi raxmat ullah sida waxa weeyaan camar cabdilmuncim fi jilbaab ilmar'ati almuslima safxada afartan iyo saddex uu kaga soo naqliyey waxa uhi shaikhu lislaam ibnu taymiya taxrumu shuhra wahuwa maa qusida bihi alirtifaac aw idhaaru tawaaduc waxaa xaaraana shuhrada dadka dhexdooda waxa lagaga soo caanbaxayo waana kan loola qasto sarayn ama isdhullig iyo hoosayn kamaa kana salafu yakrahuuna shuhratayn min allibaas almurtafici waalmunkhafid sii dadkii hore wanaagsanaabe ay u nici jireen labada shuhro labada caanbax ee saraynta iyo hoosaynta labadaba run ahaantii waa shuruud u baahnayd sharax intaa ka badan inay hesho laakiin waxaa laga yaabaa in gaabinteeda iyo degdegeeda sababtaasi waxa weeyaan diyaar garow la-aantii ay qayb ku lahayd marka kollay intaas ayuun baan odhan lahaa wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu